George Floyd! George Floyd! George Floyd!
derek showvin oo ahaa sarkaal booliis hore caddaan ah islamarkaasina jilibka asaga oo qoorta kaga hayo ay nafta ka baxday george floyd oo ahaa nin african american ah islamarkaasina aan hubaysnayn oo booliisku ay rabeen inay xiraan xukunka maxkamadda ayaa la rumaysan yahay inay tahay tii ugu horreysa ee nooceeda ah oo ay bulshadu si weyn uga dhursugayeen waxaana xukunkan uu noqonayaa midkiisii ugu muddada badnaa oo lagu rido sarkaal booliis oo minnesoro ka howlgeli jiray waxaana xukunkani muddadiisa xabsiga uu yahay mid ka yar muddadii dacwad oogayaasha falkani ay doonayeen oo ahayd soddon sano halka dhanka kale markii laga fiiriyana uu noqonayo xukunkan mid ka culus khafiifintii ay doonayeen qareennada u doodayay sarkaalkaasi hore ee booliiska ah derek shovin qoyska reer fooley oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee maxkamadda ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanceen xukunka markii uu soo baxay loo maray dilka wiilkoodii inkastoo ay sheegeen in muddadii ay rabeen ee xabsiga mid ka yar wakhtigan lagu xukumay eedeysanahaasi dadyowga madowga ah amaba ka socda hogaamiyaasha bulshada laga tirada badan yahay ee ka qayb galay dhageysiga dacwaddaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda keer ee minnesota jaylani maxamed xuseen oo sheegay in arrinkan ay isha si weyn ugu wada hayeen barbilow fiicanna uu cadaaladda u yahay inkastoo sidii ay rabeen uusan noqonin
dadka badan ee runtii arrinkan fiirinayay ee mujtamacu ka mid yihiin iyo dadka maaragta aqoonyahankuba waxay u arkayeen dilkii dhacay foolxumadeed daraaddeed in lagu xukumo soddon sanno soddonkaas sanno oo la rabay inay noqoto mid runtii tusaale ah caddaynaysana in sidaa dilkaasoo kale inuun waddanka mar labaad ka dhicin qofkii sameeyana in saamayn weyn ama dhib weyn ay ku tahay marka runtii maanta waxaan dhihi karaa dad badanoo caddaana way faraxsan yihiin dad badanoo runtii laga yaabaa aana fahansaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo marka maxkamadaha la geliyo ee loo soo celiyo maaragti in qofkaaba maaragti ama laga qaadaba inuu kusoo dadka mujtamacba ku soo laaban ama runtii xarig dheer lagu xidho marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maarata xuquuqul insaanka u raadiya maanta waxa weeyaan george floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidiihanay inuu helayo oo ahayd in soddonkaas sanno loo buuxiyo xukunkan waxa uu horay u dhacay bishii abriil ku dhowaad sannad kadib markii gacanta booliiska isagoo ku jira uu geeriyooday george floyd markaasi wixii ka dambeeyey minnesota waxa ay martay toddobaadyo rabshado ah oo dad badani kiciyey dadna ay ku dhinteen markii ay dhaceen isku dhacyo booliiska iyo sidoo kaleeto dhallinyaradii mudaharaadyada dhigayey waxaana baraha bulshada la isla dhex maray muuqaalka muujinaya sida u dhacay dilka george floyd taasi oo dad badani kicisa oo xataa qeybaha ay ka mid yihiin bulshada caddaanka ah ee maraykanka haddaba xukunkan dhacay ma soo dadejin doonaa in uu hoos u dhigo xiisadihii is-aaminaad la-aadii hore u jirtay waxaa mikrofoonka v o e da uu la dhex qaaday wariyaha v o e da ee minnesota qaar ka mid a dadkii ka qayb galay xukunkaasi dhegeysigiisa magaciida waa mustafa moxamed waxaan ku suganahay meeshii arrinta ay ka dhacday maanta oo kumay annagoo madowga anaga iyo intii madow oo meeshii joogtay arrin in fiican in la sameeyaan u aragnaa laakiin meeshii aan rabna maana lama gaarsiina weli oo waxyaalaha ka yara dhiman laakiin waxay tusaysaa inay maaragta waddankii isbeddel uu ka socdo oo xuquuqda madowga macnaha maalin walbaba wax yar uu iska sii beddelahay marka ninkan oo ninkii ninkii boolis aho oo caddaan ah oo nin madow oo aan hubaysnayn dilay sida loo xukumay waa arrinta ugu horreysay oo meesha ka dhacday marka waan soo dhaweynaynaa arrintaas magacay waa aki xasan xukunka lagu xukumay ninka booliiska dilay george floyd ayaan u soo baxnay dadka magaalada degan shucuurtooda ay muujinayeen waxaa u arkaa inay tahay horumar maakanmiso state oo statekan uu gaaray wallaahi labaatan iyo laba sano iyo bar uma malaynaya cadaalad inay tahay sababta ninnan ayaa ka dhintay weliba dadka familiga soo gaartay dhibaatadan uma malaynay laakiin waa waxaa umalaynaya waa horumar la gaaray wallahi sidaa sheegaayo dadku ma qanacsano laakiin waay waay dhici doon waxay dhici doona anaga hadda ma garanayno laakiin saa u arkay dadkii meesha joogay adiga waa arkaysay dadkii way xanaaqsan yihiin mana ku faraxsano sababtee waxay kasii jeclaan lahayn inuu maanta la joogo wiilkooda george floyd dilka george floy waxaa ka dhashay markii uu dhacay sannadkii hore rabshado gilgilay gobollo badan oo maraykanka ah minnesota oo halkaasi dilkaasi uu ka dhacay aheedna haba ugu darnaatee laba iyo labaatanka bilood iyo barka ee haatan lagu xukumay sarkaalkaasi hore booliiska ayaa waxa uu ku jiri doonaa xabsiga muddo u dhiganta shan iyo toban sano haddii ayaa la yidhi dhaqan fiican uu la yimaado inta xabsiga uu ku jiro taasi oo sida caadada xabsiyada maraykanka ah qofka wakhtiyo ay ka gogo-aan islamarkaasina ay suuragal tahay sannadihii badnaa ee lagu xukumay qaarkood inay meesha ka baxaan sarkaalkaasi booliiska ee hore ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadla arrinkan iyo xukunka dhacaybo balse waxa uu sheegay inuu u tacsiyeynayo qoyska reer floy shovin ayaa muuqaalka waxa uu kasoo muuqday isaga oo jilibka qoorta kaga haya georgi floy in ka badan sagaal daqiiqo xilligaasi uu xirayay bishii may ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii markaasi georgi floy waa uu cataabayey georgi floy waxa uu ahaa ninaanu hubaysnayn kana soo jeeday qowmiyadda african americanka ee dalkan maraykanka